hano ku mida beeraleyda kanoola magaalada jowhara yaa waliba iyo ku awdahayna sunto cayaanka dilaasa oo markaasay tayeen lahayna hanas oyo sheegeen in xiliyada hansho iyo dhibaato kale kulumaayana walibana iyo baaq andirena maamulka hirshabeelle iyo wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle iniyo sheenanga suntayaysan silanka horseeda walyaabo dhibaateeyo beero hadabwaano hano ku mid ee beerleyda oo armoosi weliba armo kaleediyo ku hadlaayanga taas waxaa naga hor yimaada waxyaalo badan ee u xoog badan cayayaan cayayaankaasna sidaan ula tacaamuli karno ayaan ula tacaamulnaa mar waxbuu naga daadshaa mar waxbaa nooga fakada mataqaanaa intaasna anagu dadaal fara badan ayaan ku bixinaa juhdi fara badanaan ku bixinaa ayaday sidaas tahay hadda marka gobolkan waa gobol weyn bari waxa aada ee jid waqooyi qaada ee galbeedkan aada ee jidka xamar qaada ee raashina suuqa arka adigu waa arkaysa suuqa waxa ka baxa waxaas waxa keena iskaashitooyin xoog laho hadda wax soo dhifta ee wax heberga iskaashita hebelha wax laga soo cabira anugu ilaa iyo ma arkin dowladdii maxamed siyaadoo ka baxday meesha wixiiba ka dambeeya dadku waa iska laciifay waa tabaryaryay iskaashata ma arkin sunta waxawaaye quality male cayayaanka ma dilaysa waxaa jira sida daawooyinka hadda dadka ay isticmaalaan iyo kuwa beerahaba qualitygooda waa yaryahay waxaa la sameynaa daawadii qualitygii laheyd nimanka ganacsatada dibadda markuu ka keenayo wuxuu sameynaa dowlada kale ula aadaa waa soo badinaa oo haddii ebuk waxyaabuu kusoo badinaa qualitigeedu wuxuu ka dhigaa waxyar uu kasoo dhigaa si markaad lacag badan ay u keento waxaad arkay markaad reer galbeedka iyo shiinaha aad daawo u doonto contaynar laba milyan uu jooga oo dollar lagu leeyahay ad arkay soddon contaynarna waxaa lagu leeyahay nus milyan waa saas waxaa ku cad halkaan halkaan quality uu leeyahay halkaan contaynar intaan kalena mufiita waa marka waxyaabahaasoo dhan waxaa la rabaa dowladda federaalk inay xakamayso oo wax regolaarice ama daawada beeraha ama tan dadka waxaa la rabaa daawo regolaaric in la keeno dalka ayaa loo baahan yahay oo qualityle maxaa yeelay intaas waxay u baahan tahay faydhowr la-aana ugu wacan haddii faydhowr uu jiro waxyaabaha wax u dhimaya beeraha waxna uu taraya dalaga dilaaya waxaa laga rabaa in faydhowr lagala xisaabtamo iyo wasaaradda caafimaadka inay ololo ballaaran soo qaadaan ay wacyigelis meena tababar ay sameeyaan kuwa dadkana sidoo kale loo baahan yahay faaiid dhowr la-aan iyo shaybaara weliba loo baahan yahay oo caalami ah oo howlaha beeraha iyo haddii eba kuu diidan kan dadkaba loo adeegsada oo markaas kuwaalati lahoo si fiican haddii eba kuu diidan loo soo carbiyo oo laga soo shaqeeya dowlad federaalk inay keentaan laga rabaa taasna idaa u xilsaaran insha allahu inay keentaan ku rajawa